haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa la diyaaraa zahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta a ka dhagaysataan idaacadda fiidnimo ee v o a barnaamijka caawiyo caweyska waxaan idinku hayaa qodobo aada u xiiso badan oo ay ka mid yihiin ilaahay abuurtiisu way tiro badan tahay dabeecadaha dadkuna way kala duwan yihiinna dadka qaar ayaa la moodaa mar kasta in lagu guurayo way xanaaqsan yihiin way cadhoonayaan way cabanayaan way calaacalayaan haddana la garan maayo wax ku dhacay wax lagu sameeyey iyo wax laga qaatay midna kaba sii darana haddii layidhaah qofkaasi bal adigu sharax waxa kugu dhacay oo sheeg ha lagaa daayee xaasha qofkaasi kuu sheegi maayo wixii ku dhacay ee wuxuu ka sii qaadayaa cadho hor leh abwaan dhallinyaro ah ayaa haddaba dabeecadaha noocaasiya maanse kooban ka sameeyey adoon dusdusiyo dox kale igu arag adoon danna qura daliilo helayn anoon dacadoon cid kala doonayn anoon dumarkaba dibnaha u furayn kumaa degno kumaa doogine waxaan ku dure dareentay macne duryankiiyo buuqadaara macne anuu daalayo dantaada macne dab iyo axdigii dig aad ka dhigto dubaaqiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahe maxaad ka dubdaa aan kaa daaye imana diidanid manaa doorsana dirciga noocani dabiiciniya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqa daara macne imana diidanid manaa doorsana dabciga noocani dabeecad miya annagaaba yaabnay dabeecad miya abwaanka ahna suxufiga sidiiq maxamed burmad ayaa caawa marti iigu ah barnaamijka caweyska washington balse aynu ku horumarno haweene u dhalatay dalka uganda isla waddankaasina ku nool haatan oo da-deedu tahay toddobiyo soddon jir ayaa ilaahay ku arsaaqay inay dhasho siddeed iyo soddon carruura haweenaydaasi waxaa la guursaday iyadoo yar oo labiyo toban jira carruurteedana mararka qaar waxay dhashay afar mataana ah sheekadaa inanteennaasi reer afrika ee la yaabka leh waxaa soo akhriyey haatanna istuudiyaha ila jooga cabdixakiim maxamuud shirwac sahraay kolley gabadhan waxaan filayaa qofkii arkay unba arkay markaad sidaa u aragto muuqaalkeeda iyo caruurteeda iyo kooxda barbar taagan iyo weliba siday koox dhan saa barbar taagan yihiin adaaba garan karaya waayaha iyo xaaladdu say ku sugan tahay haweeneedan magac maskiinka ma aha magaceeda waxaa la yidhahdaa nabatanzi baa la yidhahdaa wan gart waana haween u dhalatay waddankaas adbaa tilmaanta waddanka uganda u dhalatay wan gart marka haweenaydan arrinka cajiib ka noqday waxa weeyaan da-deediiyo waxaa kala weynaaday tirada carruurtay dhashay wan gart iyada da-deedu waa soddon iyo toddoba ama waa toddobiyo soddon carruurta dhashayna waxa weeyaan siddeed iyo soddon carruura
wow markaa markaad aragto waxaad arkaysaa odaygeedii iyo iyadii iyo siddeed iyo soddonkii carruura afartan kana qofba hal mar meel soo wada istaagaya alla ycisag waana qoys qura waana hal qoysa qura cabdixakiinow gabadhii markaa haddii ay da-deedi tahay toddoba iyo soddon carruurtay dhashana ay yihiin siddeed iyo soddon dadka qaar waxay isweydiinayaan ma ilaa dhalashadeediibay sanad walba ilmo dhalaysay ilan da-deedii iyo carruurtii carruurtii waaba ka badana alkahal xidhaalaha ee qofkiiba maxaan ku dhaha iskaga xidi waayeysa ee uu ka yaabaya waxa weeyaan marka la yidhaha gabadhani waa toddoba iyo soddon jir carruurta dhashayna waa sideed iyo soddon laakiinse sahraay waxay gabadhani ay u dhashay lix jeer oo mid laba jeer ah afar jeer oo midkiiba ay saddex carruura dhashay afar jeerna markiiba waxay dhashay saddex mataana afar jeer oo iyadii marki mid kasta waxay dhashay saddex mataana iyo saddex jeer oo markiiba ay dhashay maxaan ku idhaahdaa afar carruura waaw sidaasay ku dhashay waxa weye lix jeer oo min min laba ay dhashay afar jeer oo midkiiba ay saddex dhashay saddex jeer oo midkiiba ay dhashay afar caruura iyo hal mar oo kii ugu dambeeyey oo iyadana ay dhashay ilma caruura waan gartay ilmo keliya marka haweenaydan yaa ka umuliya dhakhtarka afar caruura ka dhalinayahay ku jooga bal tafaasiil ma laga bixiyey lix intaa jeer ee ay caruurta dhashay sidaa u umushay iyo caafimaadkeeda siduu ahaa haweenaydan ilaahay kuma dhibin basahraay waan gartan haweenaydan inta jeer ee ay dhashayba waxay ku dhashay gurigeeda dhexdiisa marka laga tago umushii ugu dambeysay oo afar bilood ka hore ahayd oo ay gurigeeda ku dhashay inta jeere kaleba guriga ku umush gurigeeda ku umushay kaa u dambeeyey bay cusbitaal ku dhashay kaasoo keliya ma cusbitaal la geeyey waa kii ugu dambeeyey qalliin bay u baahatay oo waa lagu qalay bal cilmiga inta kale caadi bay ilaahay u dhalaysay gurigeeday ku dhashay marka bal cilmiga ilaahay cabdixakiina waxaa la yaab leh markay afarta caruuro dhalaysay lama qalin dhakhtarna lama geyn laakiin markay hal xaba dhalaysay qalliin bay gashay cusbitaal baana la geeyey cilmigaa bada gabadhan een, goormay guursatay ninkeedu waa nin caynkeeya dadku waxay soojinayaan sideed iyo soddonkaa caruura imse nin baa u dhalay En, eh, gabadhani saaray waxay guursatay iyada oo labiyo to- labiyo toban jir ah gabadh aada u yar bay ahayd aada u yar da-deedu ay yar tahay weliba labiyo toban jir ha ahaatee may guursanin nin dhalinyaro isaleen oo isla koreen oo da-dooda ay isku mid yihiine waxay guursatay nin da-da in badan ka weyn waan gartay oo afartan jira Haye.
laba laab iyo wax ka badanba ka weyn aada iyo aad ayay guursatay mar la weydiiyey waxay sheegtay en, inaanay garanaynba ama aanay xasuusnaynba xilligay guursatay maadaama ay yarayd En, aabbaheedun loo tegey dhaqaaloon la siiyey kadibna ay sidaasun ku baxday oo ay guurkii ku gashay inaanay garanayn xilligaasi guurku wuxuu ahaa isay ahayd intaba En, dabcan ninkeeduna xilligaasi waxay tilmaantay inuu de xaasas hore iyo weliba de marweyn hore uu soo maray oo uu soo lahaa En, oo isaguna de ay wax usoo horreeyeen maadaama da-diisaba ka muuqato nin afartan jir uu yahay waan gartay markaa ninka afartan jirka ah xaasaska hore lahaa dee markii uu gabadhan guursaday afar afar iyo saddex saddex iyo laba laba midho soo daysay ee sideed iyo soddon caruura malayso waxaan malaya dee haweenkii kale albaabadoodaa loo soo xiday oo hadal ma jiro meel looga haleelo male intanaaba intanaabanu kama badinaynba markay afartan halkan u joogaan ku dhawaad Aad sidii iyo soddon caruura hahe dee hawlihii kale iyo caruurihii kale soo kordhayay dee ilahi baa bixiyay xafiisyadoodu waa lasoo handaraabay waayo kuwa.
kuwa albaabada loo sallaa wax kalama jiraan waan gartay marka cabdixakiinow een, dhaqaalahooda ma laga warramay ilaa sideed iyo soddon caruura oo iskuul tegaya oo qaarkood yaryar yihiin qaarna waaweyn yihiin dabcan noloshu way adag tahay sidee u- waxaasoo caruura ay noloshooda oo kafaalo qataa weliba sawirkii aada tusaysay markaan arkay caruurtu waxay u muuqdaan caruur caafimaad qabta xooggan oo jaafaajuglayaalahoo dee maaragtay si fiican u koray waad ka dareemi karaysaa markaad muuqaalkoodaba aragto een, inay yihiin qoys saboola dabcan sahray waa qoys saboola een, hanti badanna ma hayaan een, waxay ku nool yihiin goob tuula ah een, dabcan dhaqaalahoogana maaha dhaqaalo buuran oo la odhan karo de way ka feeyaan oo afartan kan caruur ku dhawaadkan amaba sideed iyo soddon kan caruura iyo labadii waalid iyo nolosha dhan oo dhan ay ku kafeeyaan marka muuqaal ahaan waad arkaysaa labiskay xiran yihiin noloshay ku nool yihiin gurigay ku jiraan tiradoodiyo badan hooyada waad arkaysaa daal baa ka muuqda iyo waxaa ka muuqda maxaan ku idhaahdaa dee maamulka iyo nidaamka iyo weliba mas-uuliyadooda iyo cuntadooda iyo carruurta intan oo dhan aad iyo inay la tacaalayso iyada iyo odayguba waa dareemi karaysaa marka waa qoys saboola dabcan maaha qoys dhaqaale iyo awood badan iyo wax badan haya laakiin beerahoodaasay iskaga tiirsan yihiin baa laga yaabaa oo garowgoodaasay iska cunaan iyo cambuuladoodaas waxay soo helaan bay intay bugga geliyaan bay jiibsadaan waan gartay cabdixakiin markaa habla iyo inamo imisay kala yihiin sideedaa caruurahay sahray caruurtani een, eh, sideed iyo soddonka ahi waxa weeyaan toban ka mid waa gabdho ama waa hablo qofba siduu u yaqaano halka sideed iyo labaatanka kaleo inta soo hadhayana ay yihiin wiilal waan gartay ka u weyni waa imise jir ka u yarisa waa imise jir caruurta ninka ugu weyni waxa weeye carruurta ama ilmaha ugu weyni waxa weeye saddex iyo labaatan jir halka ka ugu yarna yahay oo kii ilmihii ugu dambeeyey dhasheena waa afar bilood sahre arrinka cajiibkii odayaashii hore soomaalidu hadday maqli lahaayeen hahe nin odayo sideed iyo labaatan wiil leh ha berigii dee wiilasha aadka loo raadinayo aada iyo aad walow dee marka la yidhahdaba de gabdhihiiba adduunkii soomaali badan iyo qoysaskii la dabaashay oo ka waxtaraya oo weliba markaa waa la waaxay bartay. haddana berigii aadka loo raadin jiray ee wiilashu ay qiimaha lahaayeen oo nin kastaa ku ducayn jir- ku ducaysan jiray inuu wiilal helo hahe bal waxaad suuraysaa nin odayo layidhi wuxuu leeyahay sideed iyo labaatan sideed wiil iyo labaatan wiil baa soo barbar istaagaya caadi maaha waxa weeya ninkaasi nin nuclear haysta kama yara ama kama ciidamo hooseeya badan buu leeyahay oo cirkii dhulkaba ah hubka darandoodiga u dhaca waxba uma dhinaan filaya aada iyo ka aad waa ragga odayaasha la dhegeystu ka mid noqon lahaa waan soomaalida gartay Een, cabdixakiino waxaa kala jirtay murti soomaaliyeed oo tidhaahda haweenkii geelaba waa la hidda raacaa dee hablaha ay dhashay ee ee tobanka hablooda dee iyagana haddii la guursado waxaa laga rajaynayaa inay soddon iyo in ka badanba dhalaan sida hooyadood dee meel hablihii imika lasii carboonan inkastoo yaryar yihiinba walow walow saare ay yaryar yihiin ahe arrinka cajiibka ahi ku jira waxa weeye gabadhani een, eh, waa la eegay dhakhaatiirtu way eegeen Hay.
waxay yidhahdeen arrinkani waxa weye waa genetic ama waxa weye waa hidisidaha ama waa Hay.
hidaraac waxani waan garta waana wax ku jiro inta badan een, eh, beedka ama waxa la yidhaahdo Ugxaanta.
ugxaanta ku jirta ahe ayaa tiro badan ay gelayaan meeshay samaysmaysaa marka kolley qofkii doonaya tiro intan badan ahe ee waayaha iyo calafkuma ku si ku simaa ahe waxaan filaya inaanu ka labalog- ka labalugoodinayn dee inuu shanta qaaradoodba qoyskaa uu u baahan yihin wadamo badan baa jiray imika oo dadkoodii aada tarankooda uu aada u yar yahay oo laba iyo wax ka yar un dhalo qaarkood laga mudayo dee markaa haddii ay imika reerkaas oo kale iyaguna de saasoo kale beelada ma sii daynaya inay dowlado badan dalban doonaan baan filaya innaguna waxaan leenahay beesha caalamka reerkaa ha ka war hayso maadaama ay sideed iyo soddon carruuro korinayaan hay-adaha caalamiga kuwa deeqaha bixiya kuwa mucaawanooyinka bixiya waxaan filaya inay u baahan yihin iyagoo laftirkooda haddii baaq ay u diraan aada iyo aad in qoys ahaan looga soo jawaabi Waa looga doono oo- jawaabi.
oo la tixgelinayo way aada iyo aad guuli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee v o a haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo uu caawa marti iigu yahay suxufiga maansayahanka islamarkaana ka mid ah abwaanada heesahooda loogu jecel yahay waayahan dambe waa sidiiq maxamed burmad oo markii aan shaqada warbaahinta ka bilaabay idaacadda raadiyo hargeysa ka mid ahaa asxaabtii ama wariyayaashii aan ugu tegay idaacadda ee halkaasi iigu soo dhoweeyey sidiiq waxaan ku aqaanay inuu yahay suxufi xirfadyahana oo aada ugu wanaagsan samaynta barnaamijyada iyo baadhitaanka wararka balse waxaan mar dhoweydun ka war helay inuu isagu leeyahay heeso badan oo aan qudhaydu xiiseeyo oo aan in badan dhegaysto sidiiqow dee marar badan baynu isugu nimi ee istuudiyow war amaba barnaamij inagoo ka sheegayna balse caawa waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhoweeyey barnaamijka caweyska washington shahra ciidla nuur oday waan dhowahay walaalo aada iyo aad sadiiqow su-aashayda koowaad waxay tahay goorma kuugu horreysay oo ereye intaad samaysay aada hees ka dhigtay horta shahraay een, amar ilaahay een, erayo samaynta haddii laga hadlayo waan yaraa markii aan bilaabay oo meelaha waxay ahayd toddoba iyo sagaashankii bay ahayd waan garta ee, waan xasuustaa heer somalilandna baan qorayo ka yaro jajabo oo markaasaa wargeeska jamhuuriyadda berigaca aan ahaa waan garta alla igu weyneyde markaasaa jamhuuriya xarunteedan deebiyi jiray saan ugu soo qoro waxaan haystaa garjaban baan ahaa waan garta marka way ila weyneyd oo tixdu tixdu qofka ee, hal abuur hal abuur haddii uu wax abuuri karayo haddana way la kortaa isaga iyo da-diisa iyo waayo aragnimadiisa la kortaa sahraay waan garta ee, sida imika dhalinyaro badan badan badan badan oo ii timaado oo haddaad tidhaahdo way jaban tahayna laga yaaba inay caloosimo kuu qaadaan way dhacdaaye haddii kalena aanad maaragtay dee sahansiintii wakti kaa qaadanayso waayo qofku wixii ka maqan haddii uu dareemayo amaba halkii wax kasii yihiin marka horuu soo hagaagsan lahaaba waa run marka marka in yaroo garashadiisa leeg markuu sito waa la ooracay moogtay waan garta dabeedna berigaa waanigaa dee jamhuuriye la daydeeyey waxaan dareemay markii dambe ee, een, muddo kadib sanadkii ka dambeeyeyba inay isbedeshay oo wixii hore aan qorayay sheeko ahaydba ilaa sideed iyo sagaashankiiba waan dareemay Ee, anigu xagga sugaanta sahray sanadaha u horreeyey inaan aada u xiiseyn jiray oon qori jiray laakiin waxaan qoraba waan tuuri jiray ujeedadaha dhakunba horta lagu maydhi jiray oo weligeedba waan garta Ee, sanadii labadii kun iyo kowdii uu- ayuunbaa meel la leeyahay tartan baa la gelaya unbaa ka qayb galay Ee, dabeedna amar ilaahay kaalinta saddexaad baan berigaa kusoo baxay marka dambeysayaan kaalinta koobaad horta weligii afar tartan baan ka qayb galay afar toban nasiib ee wanaag tartamo baan kusoo baxay ee, laba goor trigaan galay oo isku xigay markii ku xigayna wankaan galay markii ku xigayna tuugaan dib ugu soo noqday moogtay waan garta oo abwaan cashuur baa wanka noo galay waagaa dambe tuuga marka tuuga dib ugu soo noqday baan sidii tartan dambe ha ka qeygeli way dardare ayaana waayin marka dambe ya waa garta xagga heesaha marka laga hadlayo sanadahaasoo dhan iyahow heesaha fanaaniin badan baa igu oran jiray noogi heesaha waan qori jiray u- hees ahaan umaan qori jirin laakiin dee maasooyin jacayl iyo kalgacal iyo waxa ka hadlaya amar ilaahay heesaha baan unba iga saaraydo may unbaaban odhan jiray un beri dhexdii ahayd oo beryo dhaweyd oo xidiguhu soo baxeen oo intaanay magaca la basan ee ay laakiin isku yimaadeen u horreysay oo aan la joogjoogi jiray oo adigu fankana kama fogaado waxna umaan dhiibi jirin weligay meel fanaan joogana waa joogi jiray un horta iyo lelab waa joogo aada iyo aad dabadeetana maalin maalmaha kamid ahayd unbaa abwaan xasan nuqul hees aan facebooka soo dhigay unbuu la xamiyey markii dambena way macaanaatay aniguna waxaan sidii ilaahay baa saxana xabadda yar macaanaatay iskaba daada waan gartaa hala hala qaadee haye
war waa saxa qaada unbaaban idiuno dee haba ka soo noqon ba markaa sadiiqow heestaasi teebay ahayd horta aqalgalna waa lahaa haye heestuna waxay iska ahayd negative aada u fog bay ahayd dabadeetana wixiiba iyo dee qofaan hore u heysan oo arrinkaa haddana ka heestay eeg waa yar khatar ma ogtahay haye yaana isku beegin baa tiri dabadeedna markii waxa nimcaan oo berigaa noo yimi nimcaan helaa ayaa deedna loo dhiiday waa loo tumay waxaan loo joojiyey haddana inaga daayeen adeerniyo guribaan imika yegleelaya aftaxaan iga xumayninaya imadeerayaale haye way iga diideen waxay igu yidhahdeen haddaba erayo kale ku guro heestii erayo kale alle xagii lagu gurayo waa heesta xalaawatulows la yidhahdeen nimcaan u qaaday ha sax laakiin heesta erayada lahayd markii hore waxay ahayd digso adigan ku diirsan lahaa mhm
ku doogsan lahaa agtaada dawey maxaad u dibdaa usii durugtaa adoon dusdus iyo dox kale ay igu arag adoon danna qura daliilo helayn anoo daacadoon cid kala doonayn anoon dumarkaba dignaha u furayn kumaad degno kumaad doogine waxaan ku dure dareentay macne duryankiiyo buuqadaara macne anuu daalayo dantaada macne dab iyo axdigii dig aad ka dhigto dubaadiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabacsan baa digtahe maxaad ka dubdaa aan kaa daaye mana diidanid manaa doorsanay dibciga noocani dabiiciniya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa beeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqadaara macne anuu adu waa nin yaabanaa ma ogtahay un kulle ilaahay ninuu yaabu keenay oo maclimadii fahmiba waayey sow ma aha marka waxaan tiri waxaan a- anigana de waxaan iska malawaal unba iska ahayd unoo dad unbaan markan ka dhex arka un iyo si yari yihiin unbaan unbaan qoray un marka waxaan tiri aftaxa iska xumayne Marka basbasiyo aftaxa- barwaaqaad ku jirtaayo deedna xusuusta ayaama aan xanignaa iyo jacayliga yaro macaan aniga waa aragtay dee oo kii aniga iyo khuseeyey ku dabaqay bal heestaasi erayadeeda in yar iyadana naga maqashiin xalaawataloys heesta heesta waa heestii wadaadeyda waa xamda heesta horta waxa weeye sheekada ku timid dee aniga iyo wadaadu meel baanu ka wada shaqayn jirnay oo jacaylkaanu qarsan jirnay intii hore oo dhan saddex sannadood baa nala ogeyn oo shaqaaluhu aanayna dareynin moogtahay waan gartaa qof hatay stuudiyahana waa ka wada hadlaynaa aan qofna malaysanin dabeedna maalintii kaadadka meherkii un ma keena amar ilaahay hahe
dee maalintaasaan hadli karayay eeg heestii waa shir jira iyadoo waxay ka warramaysaa maraaxilkii waan xusuusta gartaa ayaama xusuusta ayaama aan xamimnaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa anoo xayirnaa dartaa xawilnaa xogtayda iyo xaalka aan ku sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd
Thank you. أخي من حميد حساتي أخي أضاع وكيل حمدي باليوم حلال دلالي حلاوة وحال حبيي وحبتي حلال دلالي حلاوة وحال حبيك وطلحتك حبيبنا الحريق حبيب وبطهدت الشوق هواك xaafide gaara kumee حبتني الحريق هبل وبطهدت الشوق حول أمور حاكي تعرفني wahadaad farinta haddaynu kaga soo gudubno heestii xalaawa tallow dee dabcan heesahaagii waxay noqotay sidaa loo bartay bay noqotay oo haddiiba heesa Ah, leeday laxan iyo miisig la saaro lagu luuqeeyey wixii ka dambeeya Ah, dee oo halkii unbaa lagaga hayay iminka intana qaadnaaba dhowra mid baa jirta ee la yidhaahdo hees la yidhaahdo oo kuwii hore hadday eh, weydiisay hees caloolxumo la yidhaahdo maxaa laga calol Eh, fanaan waxaa qaada fanaanka ashax la yidhahdo qaada cabdirasaaq ashax haya heestu waxay ka hadlaysaa qof qof jecel qofka uu jecel yahay wuxuu og yahay inaanu xitaa yeeli dooninna weligiina aanu aqbali doonin oo meesha waxbaba aanay u laabnayn oo sidaasoo dhan quusta maxaa gaadhsiiyey waxaa gaarsiiyey de qofka bini aadmiga ah horta je- jacaylkiisan dullo maaha waa ilaahay qofka kuu safira moogtahay oo bluetoothkiisa kuu fura ile waa wixii maaha waxaad jeebka ku haysato waa qof dhan bay wax kaaga xiran yihiin moogtayo laba lugoodla oo soconaya de
oo dooklo oo Marka- maaragtay isna wax oo ka dookh leh ha waa arrin adig moogtahay waa gartay marka tusaale ahaan waxa waxaa sawirtay qofkii oo qofkaasi xataa dee nadaa iyo wax walba inaad eryamaasi wax walba uu ku qanwayay moogtahay haya laakiin ha- laakiin hari karila oo eh, dayn karila qofkii Sidoo oo marka haliba la dambe- quusan laba Ah, deedna marka dambe qofkii wanaagga ka- kalaa wuu ka dhamaanayaano xumaan ku reeb uu isleeyahay de oo dhegahadal iyo hadallo aanu awal odhan jirin marka dambe ku odhanayo xoog xoog buu isticmaalay inuu iska reebo ha ha si ugu fogaado waan gatay marka waxay odhanaysay maxaan hagardaamo qabay hurgumo aan iga ba'ayn caloolxumo hadalla beena adoon eray iyo hambaynin hasana toban goor la hoyday hayana aan kaa sugaynin naftaydaan kaa hadhayne inaan jara haydintaada awoodeeda aanan hayne hadmal caawana iskeenay daro uu soo noqday un moogtay isagoo daxalayo hadalla walba lagu ori Ah. habeenka habeenka adkaysan maayo horjooggiyo daynadaada afkaygana haysan maayo waxaan ahay ruux u heelan qofaan hanashada u jeedin hubdaydana dhay ka maala jawaabo lamoodo hoota maxaad hoo tiri naftayda hunguftiga ruuxu oo manharaad ku laasimayaanoo shalay kaa huleelay ubana kala dheerideenna hadman caawana iskeenay marka dee xaalka qofkaasi waa la hawsahlow soo ma aha dee aa- dee calool xumana way noqonaysaa dee moogta ileen arrin kaleba hay waa dee Ya, qofka- uurtumadaas qof- calool- calool xumo ka weyn ma jiro waa tay sidiiqow eh, waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mida waraysigeennan waxaynu ku falanqayn doonaa heese dhowra sida beengo lagu degay caashiqu dan guud maaha iyo qaar kaloo badan sidoo kalena toddobaadka dambe waxaynu ku eegi doonaa balse xufiga abwaanka noqda ama hal abuurka sameeye heesuhu wuxuu kaga duwan yahay hal abuurada kale ee aan iyagu mihnada saxaafadda aqoon u lahayn guud ahaana barnaamijkeena cawayska washington ee toddobaadkan waa naga intaa waxaan idinkaga tegayaa codka dabacsan ee cabdirasaaq anshax intaynu mar kala kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo